adoo mahadsan socdaalkeenu waxa weeye muhiimada ugu horeysa inaan soo salaano walaalaheena somaliland uga hambalyeyno nabadda iyo horumarka ay ka gaareen dawlad wanaagga kadibna dhaqanka soomaaliyeed oo koonfurta iyo dhaqanka somaliland ay isbartaan dhacdana ay yihiin dhaqanku aas-aaska maaragtay ummadda soomaaliyeed horu inay is arkaanna wax badan ay ku siyaadinayso ummadda soomaali dhamaanteedba ama koonfureed waqooyi ha joogto marka muhiimada horta aan unimida meesha waa intaas maxamed xilligan maxaa kusoo beegay marka wallahi wixii kusoo beega kusoo beegay waa runtii way ku habooneen hadda kahor inaan arrintaas ay dhacdo laakiin qudratilaahi ma dhicin waxaan isleeyahay fursadda weli waa jirtaa jaanisku waa halkiisi marka haddii waxaan isleeyahay mar waliba waa loo baahan yahay wixii shal laga gaabiyey maanta in lagu tallaabsado marka dhaqanku sidaad og tahay baa isfahamka ummadda u halbowle u yahay wax badan oo horay aan loo samayn haddeer inaan ku tallaabsano ayaan go-aansanay marka walaalaheena aan usoo baqoolno waxyaabo badan oo aan rabnayna waa ka gaarna horumaro marka ugu horeysa waxaan saarnaa salaabiinta somaliland kadib waxaan saarnay axsaabta mucaaradka qaar kamid ah kadib waxaan saarnay civil society-ga ururada bulshada haatan maanta waxaan joognaa gobolka owdal borame magaala madaxdiisa taas oo dhan marka waxaan isleeyahay waa horumar ama tallaabo hore loo qaaday maxamed xasan xaad wararka qaar waxa ay sheegayaan in dawladda soomaaliya idin soo dirtay halka qaar kale ay leeyihiin somaliland dawladdeedaa casuuntay marka yaa idin marti qaaday adinku horta marka hore waxaan rabaa inaan kuu sheego wixii ku jira kuteena meesha inay ka baxdo annagu annaga is abaabulnay dhaqan soomaaliyeed aan ahayn oo ka kooban ummadda soomaaliyeed inta ay ka kooban tahay kadibna waxaan go-aansanay inaan walaalaheena somaliland booqano bacdama in badan dadku ay kala qoqobnaayeen inaan daahfur ka dhigno dadku inay horta isu isu isu gudbaan wax badan oo ay horay maaragtay uga baaqsadeen hadda ay isweydaarsadaan barnaamijkan horta midkaas oo ahay dawladda soomaaliya nama abaabulo nama soo dirin midaan lafteeduna anigu maogi hadda inay nacasuuntay laakiin kolba waa nasoo dhaweyso taasi waa la hubaa marka arrintu sidaasay ku tahay sax wixii marka lagu dardarayna hadee waxaan ku cadaynaynaa inaysan wax jira ahayn maxaad ka kororsanaysaan marka maxamed xasan xaad inlan somaliland waanu ognahay qadyad bay ku dhisan tahay oo meesha taal halkanaad ka timaadeene koonfurtana xukun baa la ysku haystaa marka maadaama arrimuhu sidaa u kala duwan yihiin maxay tahay waxaad ka baran kartaan horta waxa koobaad oon ka baran karnaay waxa weeye nabadda meeshay ka gaareen iyo xasiloonida iyo systemka runtii aada u shaqaynaayo ay ku kala dambeeyaan inaan bal marka hore aada u aragno odayaashu aan isleeyahay waa aasaaskii noloshaas iyo horumarka somalilandna wax badan aan maaragtay isweydaarsano midda kale dadka soomaaliyeed ama somaliland ha ahaadaan ama soomaalidaas kale oo koonfurta ha ahaadaane wax badana ka dhexeeya waxaas oo dhan waxaan isleenahay dhaqanku hadday isfahmaan waxaa furmaya maaragta wax badan oo horay u maqnaa ama u cakiraa hadda lafteeda waxyaalo badanaan shalaan isweydaarsanay daraad isweydaarsanay maantana sidoo kale waan isweydaarsanaynaa waxaasoo dhan waxay noqonaya wax kusoo kordhay ummadii soomaaliyeed oo ama waqooyi somaliland joogta ama koonfurta soomaaliya joogta marka intaasoo dhan waxaan isleenaha waxay noqon kartaa runtii horumar ama tallaabo hore loo qaaday arrimahaasan marka waxaan rabnaa inaan maaragtay ka geysano dowr shariifa oon hadda ka hor annaga ka hor ah arrintaas aysan maaragtay dhicin
waxaad ii sheegtay inaad qaar ka mida salaadiintii iyo mas-uuliyiintii somaliland weliba gaar ahaan xisbiyada mucaaradka aad is aragteen inkastoo qaar la sheegay in ay diideenba inay idinla kulmaan marka qadyadda idiin soo gudbiyeen adinku aragti ahaan xaggeed ka taagan tihiin odayaashii dhaqanka koonfurta haddaad tihiin horta annagu marka hore go-aanka iyaga kamid maahan inaan joogno siyaasad oon ka hadalno ama wakti iska gelino midnimadu waa muqadis iyo gooni istaag waa muqadis laakiin nabadda arrintaas anaga hadda uma uma uma socon laakiin nabadda iyo siyaasadda way isku xidhan yihiin soo maha haye way ma rabnaa in hadda laga bilaabo anagu kurunta waxaanu rabnaa inay marka hore horta isfahamku ka horeeyo bulshadu isdhex gasho qolo walbana waxay ayagu rabaan oo maslaxadooda iyo arkeen inay qolada kale ku daahiyaan runtii waa waxaan anagu u soconay laakiin hadda anagu ma rabnana inaan barnaamij siyaasadeed soola safrin ayagan una keenin xaggan kama soo qaadin marka waxaan rabnaa keliya uun annaga doorkayaga waxaa weeye isdhexgalka bulshada iyo isfahamka bulshada iyo dadka oo dhan xor u noqdaan inay maaragtay meeshay doonaan ay tegi karaan ayaga oo runtii kalsooni qabo oo walaaladood meel kastoo iyagu tagaan aan runtii aragnay si niyadsamiya iyo jacayl walaaltinimo inay mar waliba ay maaragtay isku soo dhaweeyaan marka ana waxyaabaha aan rabno horta marka hore inaan xariga ka jarno waa midaas kadib marka wuxuu imaan karaa hadda waa soo dhaweeyeynaa kolba in la wada hadlaahi waa waa munaasib mar walibana waxaa la raba in lagu gaaraahi wada hadal ay ku imaan karaan guddoomiyaha odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ee booqanaya somalilan maxamed xasan xaad oo goor dhaweyd isagoo jooga magaalada boorame telefonka igu warramay